faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado baled weyne
maxamedee cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado baled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani redio cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic redio cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
habeen wanaagsan halkan oo reediyo cadaado ku soo dhowaada warka habeen qodobada caawa ee aad warka habeen ku dhagaysan doontiin waxaa ugu daroon dowladda federaalka soomaaliya oo dowladda kenya uga dirtay faragelin siyaasad iyo mid amni oo ay ka wada gudaha soomaaliya dowladda federaalk soomaaliya ku dhawaaqday guddi ka hortegaya cudurka koronafaireska ee ka dilaacay waddanka shiinaha hay-adda nabad suudaysa doonka qaranka oo damin kusii deysay guddoomiyaha rugta ganacsiga maamulka gobolka banaadir maamulka degmada beled xaawo sheegay in ciidamada dowladda federaalk somaliya ee geysay gobolkaasi ay ku socdeen shiis hore u dhex maray ee dowladda federaalk ee maamulka gobolka gedo ee jubbaland xaflad lagu calaamasaaraya nabadoon yuusuf muuse juurow oo lagu qabtay xarunta kafaalo ee duleedka magaalada cadaado xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo sheegay in si degdega xal loo gaara khilaafka u dhexeeya wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk ee wasaaradda waxbarashada maamulka puntland shacabka magaalada beledweyne oo soo dhaweeya dowladda hoose oo biyo wasaqaysan ka saartay buundada dhagax jabaysay magaalada beledweyn intaas aad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu doo koran warka habeenee reediyo cadaado gooradiyo garba warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan saaxiibada dhegaystanayo waa habeen arbaca khamsi ay soo gelayso shanta bisha labaad ee februari sannada labaatan labaatan kusoo dhawaada warkii oo dhan dowladda federaalka soomaaliya ayaa dowladda kenya waxay uga dirtay faragelin siyaasiyaed iyo mid amni oo ay ka wada gudaha soomaaliya war-saxaafiyeed ka soo baxay dowladda federaalk soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ka xun tahay faragelin ay kenya ka wada gudaha soomaaliya taasoo aan wanaagsanayn danaha labada dowladood war-saxaafiyeed ka soo baxay dowladda federaalk soomaaliya ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in ammaanka xuduudaha ay mas-uul ay ka yihiin caasimadaha labada dal islamarkaasna loo baahan yahay inay ka wada shaqeeyaan sidai labada shacab si nabad ah ugu wada noolan lahaayeen dowladda federaalk soomaaliya ayaa dowladda kenya uga digtay in ciidamada ka jooga soomaaliya ee ku howlgala magaca midooda afrika amisom aysan u adeegsan faragelin arrimaha siyaasadda gudaha iyo qalqalinta amniga gudaha waddanka soomaaliyeed war-saxaafid ka soo baxay wasaaradda warfinta dhaqanka dalxiiska dowladda federaalk soomaaliya ee lagu hadlayay faragelinta dowladda kenya ay ku hayso arrimaha siyaasadda iyo ammaanka waddanka ayaa waxaa lagu yidhi dowladda federaalka soomaaliya waxay ka xun tahay faragelinta siyaasadeed iyo midka amni ay ka wada dowladda kenya gudaha soomaaliya taas oon u wanaagsanayn xiriirka labada dal iyo shacabka walaalaha ee dariska ah iyo xalwehelidda mushkuladaha gobolka oo ay ka mid tahay dagaalka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab xuduudaha labada dal waxaa mas-uul ka wada ah caasimada dalalka waxaana ayna ka wada shaqeeyaan sidii labada shacab ay ugu wada nolol lahaayeen nabad iyo barwaaqo wixii labada dowladood dhexdoodana waxaa ka jira waqooyin sharci ah oo lagu xaliyo sida dacwadda badda ee labada wadan dhex taalla oo ay dowladda federaalk soomaaliya ku dhegan tahay mowqifkeeda ahaa in loo dhaafo maxkamadda oo laga warsugo mowqifkeeda sida ay u qaban lahayd xeerka caalamiga ah oo ay ku jiraan kuwa golaha amniga africa unimium ciidamada midooda africa amisom ee ku jooga soomaaliya waa inaan dowladda kenya u adeegsan ciidamadeeda ku jooga soomaaliya magacadalada midooda africa amisom fargeenta arrimaha siyaasadda gudaha iyo qalqalinta amniga gudaha soomaaliya dowladda federaalk soomaaliya waxay mar walba raadinaysaa daris wanaag ixtiraam iyo nabad ku wada noolaanshaha waxayna shacabkeeda u ballan qaadaysaa inaysan aqbali doonin faragelin iyo qalqalin amni taasoo uga imaan karta gudaha waddanka kenya saameyna ku imaan karta hay-adda nabad sugida sirdoonka qaranka soomaaliyeed ayaa dabin kusii deystay guddoomiye ratu ganacsiga maamulka gobolka banaadir xog lagu kalsoonaan karo hesha radio cadaade waxay sheegaysaa in hay-adda nabad sugida sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa ay dabina kusii deysay guddoomiye ratu ganacsiga maamulka gobolka banaadir axmed cabdulaahi cawd xasan axmed cabdulaahi xasan oo toon la xiriira inuu ka tirsan yahan dagaalamayaasha al-shabaab loo xiray saddex labaatankii bisha january sanadkan ayaa lasii daayay dhowr maalmood ka hor intaan xogta aan aysan soo bixin axmed cabdulaahi oo weli baartaan uu ku socda ayaa shuruudaha lagu sii daayay waxaa ka mid a in toddobaad kasta xarunta nase u yimaado waraysi inay damiintaan dad lagu kalsoonaan karo in la helaya guddoomiyaha ruta ganacsiga maamulka gobolka banaadir gudoomiye axmed cabdulaahi xasan ayaa ku-xigeenkiisa ayaa la xiray toddobaad kadib markii lix iyo tobankii bisha january idaacadda v o d ayaa sheegtay in kadib markii saddex sano lasku mari waayey cidda noqonaysa guddoomiyaha ruta ganacsiga gobolka ay gudambeyn soo magacaabeen dagaalamayaasha al-shabaab hay-adda nabad sugida sirdoonka qaranka soomaaliyeed ayaa labaatan shantii bisha january sii deysay gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga maamulka gobolka bandir axmed jimcaale ayadoo la sheegay in waxba aan lagu haysan laguna waayey wax xiriir ah inuu la leeyahay dagaalamayaasha al-shabaab sida ay ogaatee radio cadaado kooxda dagaalamayaasha al-shabaab ilaa hadda kama isan hadlin xariga xubnaha lagu tuhmayo inay ka tirsan yahan dagaalamayaasha al-shabaab ha yeeshee waxa ay beenisay in kooxdaas uu ka tirsan yahay fanaan abshir gaarane axmed oo hay-adda nabad sugida sirdoonka qaranka soomaaliyeed ay u xirtay inuu ka tirsan yahay dagaalamayaasha al-shabaab maamulka magaalada badaxawe ee gobolka gedo jubbaland ayaa sheegay in ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee geysa gobolkaasi ay ku socdo heshiis hore u dhexmaray dowladda federaalk ee maamulka jubbaland maamulka degmada badaxawe ee gobolka gedi maamulka jubbaland oo warbaahinta kula hadlay gudaha magaaladaasi ayaa waxay ka hadleen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee geysa gudaha degmada badaxawe ee gobolka gedi maamulka jubbaland waxayna sheegeen inay soo dhoweyneyn ciidamada ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ee aadka u faraha badan kuwaasoo dowladda federaalk soomaaliya ee geysa qaar ka mida degmooyinka gobolka gedi maamulka jubbaland si gaara degmada badaxawe oo markii ugu dambeeya ciidamada xalay ay gaareen ciidamada badankooda laga qaaday magaalada caasimada ee muqdisho iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka gedi maamulka jubbaland ayaa degmada badaxawe gobolka gado waxay ka degeen si degdega kadib markii halkaasi shalay uu tegey wasiirkii wasaaradda amniga maamulka jubbaland oo baxsad ka ah dowladda federaalk islamarkaasna ku sugan gudaha waddanka kenya gudoomiyaha degmada badaxawe ee gobolka gedi maamulka jubbaland iyo dhanka dowladda federaalk soomaaliya cabdicasiis xareed waxa uu sheegay in ciidamadaasi ay soo dhoweynayn islamarkaasna qorshahaasi ay qayb uu ka yahay heshiis hore ula siixidaan dowladda federaalk soomaaliya ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee soo gaaray degmada badaxawe ee gobolka gedi maamulka jubbaland waa soo dhoweynaynaa dadkan waxaan u sheegaynaa in dowladda federaalk soomaaliya mas-uul ay ka tahay xuduudaha badda dhulka iyo cirka ciidanka dowladda cadow ma ahan waan la soo dhoweeyaa dowladda federaalk soomaaliya heshiiska aan la soo galnay ayaa difaacaya oo aan ku qeexaynaa waana ku shaqayn doonaa sidaas ayuu yidhi gudoomiyaha degmada badaxawe ee gobolka gedi maamulka jubbaland cabdicasiis xareed oo ah gudoomiyaha degmada badaxawe ee jubbaland wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalk soomaaliya wax faafaahina kama aysa bixin sababta ciidamada lagu daabulayo gobolka gedi jubbaland hayeeshee waxaa arrintan ay ku soo baxday markii uu xoogeystay khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk ee maamulka jubbaland ee ku sugan magaalada kismaayo iyo caasimada kumeel gaarka ee maamulka jubbaland xaflad lagu calaamaad saaraya nabadoon yuusuf muuse jirow ayaa maanta lagu qabtay xarunta kafaale ee gudaha magaalada cadaado shirmaaka suule warkan ha faahfaahay munaasabadan oo ahayd mid lagu caleemasaarayey nabadoon yuusuf muuse jirow oo noqonaya nabadoonka guud ee beesha gaafow kana mid a beelaha ku abtirsada deegaanka cadaado ayaa ka qabsoontay xarunta kafaala ee magaalada cadaado munaasabadda oo ahayd mid si ballaaran loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qaybgalay ku dhowaad ilaa kun qofood oo qaybaha kala gedisan ee bulshada odayaasha dhaqanka waxgarad culamaauddiin iyo dhallinyaro ayaa ka soo qaybgalay munaasabadda waxaa sidoo kale munaasabadda goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug maamulka degmada iyo madaxweynihii hore ee maamulkii xibin iyo xeeb maxamed cabdulaahi macalin aadan tiicay intii ay socotay munaasabadda ayaa lagu soo bandhigay suugaan u badan hiddaha iyo dhaqanka intaas kadib qaar ka mid ah waxgaradka ka soo qaybgalay kulanka oo goobta ka hadlay ayaa si isku mid a u soo dhoweeyey nabadoonka cusub waxayna alle uga baryeen inuu ku guuleeyey xilka loo egmaday iska qaadan maahan waa shiddo socota ilaahay waxaan ka baryaynaa maadaama aan nabadoonnimo hore anugu kugu arkay adugu inaad cusuunta in kala mooyo dhibkaas ilaahay inuu kuu fududeeyo kana xisaabtanto nabadoonnadana dhammaan waxaan u sheegay nin walba inuu ka boqa dhibka socda waxaan leenahay ilaahow naanaan kaa magan galnay anuu nabadoon mahay hadda nabadoonka waa soo dhowaynaynaa culayska loo dhiibana waxaan leenahay ilaahay ha u fududeeya nabadoon culaysaa laguu dhiibay ilaahay ha kuu fududeeyo intaas kadib waxaan leenahay nabadoonka soo dhowow waxay la tahay waa sida hadda la sheego jiirada rag badana kaaga horreeyey waxaan kaliya kuu sheegayaa sida hadda lagugu soo dhoweeyey iyo aniga halkaana laygu caleema saaray saanoo kalea la iigu soo dhoweeyey dadka dhanna markii laysoo dhoweeyaa iigu dambaysay kolay markii lagu soo dhowaada iigu dambay
gudoomiyaha degmada cadaado cabdulaahi cabdiraxmaan xuseen tootoole iyo wasiirkii hore ee dastuurka galmudug cismaan maxamed cali socdaal oo iyaguna ka mid ahaa mas-uuliyiintii goobta ka hadlay ayaa si weyn u soo dhoweeyey nabadoonka cusub ee maanta la caleemo saaray waxaan rabaa kaliya inaan ku dardaarmo marka koobaad horta waxaan rabaa inaan idhaahdo nabadoon soo dhowow dadka reer galmudug dhammaantood waxay meesha xafladaada uga soo qayb galeen ay ku soo dhoweeyaan maadaama aad maanta dhaqanka ku soo biirtay waxaan rabaa marka inaan la dardaarmo dadka nabadoonka duubay waxaan wada ogsoonahay annagu maamulaan nahay nabadoonnada waa la shaqaynaa waa aragnaa inta haddaanu aan mas-uuliyiinta hayaan nabadoonno badanaa la duubay dadku marka ay nabadoonka duubayaan way fiican yihiin nabadoon yuusuf waa soo dhowaynaynaa waxaan mahad gaar u celinayaa beesha gaafow oo si fiican oo sharaf leh oo maamuus leh halkaad u samaysay waxaa weeyaan nabadoonno hadday dadku noqonayaan sidaan oo kale loo doortaan loo baahan ugu dambayn nabadoon yuusuf muuse jiiro oo ka hadlay gabagabadii munaasabadda caleemasaarka ayaa uga mahadceliyey dhammaanba qaybaha kala gedisan ee ka soo qaybgalay caleemasaarkiisa wuxuuna ballan qaaday inuu cadaalad ku shaqayn doono waxaan leeyahay axadi saleemaanow waxaa laysla qabayaa dadku hadday ka beeraan xaqa haddii dadku ay xaqa ka beeraan waxay ku dhacaan halaag adduunyo iyo aakiro waxaan rabnaa inaan u dadka u dardaarno cabsida ilaahay ilaahay inay ka baqaan ilaahay inay ka baqaan dadka abaalkay u dardaarmaynaa ilaahay inay ka baqaan xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in sida dagax loo gaara khilaafka u dhexeeya wasaarada waxbarashada dowladda federaalk ee maamulka puntland xildhibaan maxamuud axmed maas oo ka mid a xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo ku sugan qeybo ka mida deegaanada maamulka puntland ayaa ka hadlay khilaafka meesha ugu xumo gaaray ee u dhexeeya wasaaradda caafimaadka ee u dhexeeya wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya iyo wasaaradda waxbarashada maamulka puntland oo ku aadan shahaado bixinta ardada wax ka soo barataa deegaanada maamulka puntland kadib markii maamulka puntland ay diideen in ardada ku nool deegaanada maamulka puntland ay galaan imtixaanka qaranka ee soo diyaarisay wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya taasoo khilaafkan bilowga sii soo ifbixday xildhibaan maxamuud axmed maas wuxuu sidoo kale u sheegay in puntland iyo dowladda federaalka soomaaliya looga baahan yahay in si wajar u xaliyaan khilaafkan islamarkaasna aan la mustaqbal seejin ardada soomaaliya ee xilligan wax ka soo baranaysa deegaana ku yaala maamulka puntland ee u diyaargaroobaya in helaan shahaadada qaranka ee wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya arrinta waxbarashada maanta uguma horrayso mar laga hadlo hadda muddo laga joogo waxaan filayaa midhaa lix bilood toddoba bilood laga joogo ama sagaal bilood ayaan ka hadlay dabadeedna waxaa ka hadlay oo fadhiistay xildhibaano badan afar saddex shan gogolood ayaa la fadhiistay waxaa naga gaaray xal baa laga gaaray ardadii hadda ka baxday sekandariga shahaadadoodii way heleen sanadkii hore wasaaradda waxbarashadana go'aankaa waannu isla gaarnay waxaannu ku ballansanayn wasaaradda ardada dambe ee ka soo baxaysa sekandariga iskuulka ee puntland sida ay shahaadada ku heli lahaayeen inaannu nimaadno annagoo xildhibaan ah puntland wasaaradda waxbarashada ee puntland iyo annaguna aanu wada fadhiisanno halkaana aannu ku dhammayno khilaafka yarka ah nasiib darro iyadoo halkaa joogta ayaa wasiirkii idaacadda ka hadlay waxaannu leenahay arrintaa wasiirku waa uu ka hortegey annaga weli waajibaadkayga ayaannu wadanaynaa dhowr bir ka horna shir jaraa'id waad aragteen oo xildhibaanada puntland ay kaga hadleen annaga waxaanu mar walba u diyaar u nahay inaannu difaacno arday kasta oo soomaaliyeed meel kasta oo uu joogo inuu leeyahay xaq inuu helo shahaado inuu leeyahay xaq inuu waxbarasho helo inuu dawladda ku leeyahay inay iskuulle bilaasha u samayso taa ayaa waxa weeye waajibaadka ee ka mid ah xildhibaan kasta oo soomaaliyeedna waajibaadkaas waa saaran yahay haddana haddii ilaahidmo arrintaasu golayaashay tegaysaa waxay tegaysaa madaxweynaha ma noqonayso in inta laga hadlo laga haro waxaan rajaynaynaa inay wax wanaagsan ku dhammaato waana filaynaa inay ku dhammaanayso insha allahu tacaala agaasimaha guud anigu ma eedayn xildhibaan ayaa eedeeyey anigu waxaan aaminsanahay in khalad labada dhinacba uu ka jiro laakiin khaladka labada dhinac ka jira waxaannu xukumi lahayn markii aannu puntland nimaadno ee aannu baaritaan wanaagsan samayno markaa ayaannu ku dhawaaqi lahayn hadda qudheeda puntlandna loogu dulqaadan maayo khalad ay dawladda dhexe ka geliso dawladda dhexena loogu dulqaadan maayo inay khalad ka gasho ardada soomaaliyeed ee ay u diiddo shahaadada marka arrintaa iyadaa waxaan jeclahay inaan intaa ka badan lasi wado waan dareemayaa inay ka xun yihiin madaxda anigu weli lama aana kulmin intii hadda dhowaanhayd laakiin sida iga soo gaaraysay inay ka xun yihiin arrintaa khilaafka keenaysa ee gobollada soomaaliya ee la rabay dawladda in laga taageero dhibaatada u geysanaysa inay dareemi karaan waan ogahay insha allahu tacaala waxaan rajaynaya inay go'aan wanaagsan ka qaadan doonaan oo lagu farxo maadaama aan ahay xildhibaanka degmada qardho anigii xildhibaanno kaleba waxaan nasiib u yeeshay inaan hawshaan aannu ka soo shaqayno ee aan goobjoog ka ahaado maalinta la furaayo xaruntaa la dagaalanka ayaxa oo ah maanta muhiimad aad iyo aad u muhiim ah oo loo baahan yahay in la joogo goobjoog laga ahaado ilaa xarigga laga jaro ee hirgashoona la daba socdo shacabka ku nool magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa soo dhaweeyay dowladda hoose oo biyo wasaqasan ka saartay buundada dhagax jabis ee magaalada beledweyne bashiir cabdulaahi casmaan qaar ka mid ah shacabka xaafadda xaawataako ee magaalada beledweyne ayaa soo dhoweeyey in dowladda hoose ay ka saarto kiliga dhagax jabis biyo wasaqaysan oo maalmihii ugu dambeeyey ay dadka ka muujinayaan cabasho waa kuwan qaar ka mid ah oo ka hadlay annagoo ah oo weliba aan ku hadlayo afka bulshada deggan xaafaddan xaawataako oo biyaha wasaqda ah oo ku jira buundada oo ka imaanayo labaajooyinka dhibaato weyna ay ku hayaan xaafadda xaawataako iyo guud ahaan magaalada beledweyneba waxaan aad u soo dhowaynaynaa tallaabada saakay oo maamulka uu samaynayo ah in wasaqdaas iyo qurunkaas iyo biyahaas meesha yaallo oo daacuunka iyo shubanka iyo kaneecada faraha badan ku hayo ummadda xaafaddaas deggan in la sifeeyo maanta meesha laga qaado waa ku ammaanan yihiin waana soo dhowaynaynaa waxaana rabnaa hadduu ilaah yidhaahdo si dadka xaafadaha deggan ay uga badbaadaan kaneecada iyo shubanka iyo haddaan alla kuu diin cudurro fara badan oon tabayna inay ka imaanayaan biyaha wasaqda ahoo biyobaxadii ka haray iyo kuwo ay ku soo kordhiyeen labaajooyinkaas ay ku soo kordhiyeen oo wasaq ah waxaan marka leenahay hadduu ilaah yidhaahdo waxaan aaminsannahay haddii laga bixiyo meesha wasaqdaas iyo qurunka meesha ay dhaafaan waxaan aaminsannahay in waxyaabahaas oo dhibka bulshada ku hayo dhan ay runtii meesha ay ka bixi doonaan waxaan isleenahay marka dadka hadda booyada taagan iyo dadka bulshada ahoo sidii iskood ah hadda uga qayb qaadanayana runtii ayaguna way mahadsan yihiin annaguna haddaan la kuu diidin waa ugu hambalyaynaynaa dhibaato fara badanayna nagu hayaan wasaqda meeshaas taallo waxaana codsanaynaa oon maamulka iyo bulshada inteeda waxgaradka ka codsanaynaa in meeshaas ay noqoto meel nadiifa oon kaneecana nooga imaanin shuban iyo wasaq iyo balaayana ayna nooga imaanin aan dadkana ka codsanayna asalamu calaykum waraxmatullahi barakatu
ilaahay baa mahadleh maantay suuqhaya keenay inaan ka qabanno meesha nadaafadda magaalada gaar ahaan duqa magaalada iyo dadkii soo agaasimay in shaqadaas la qabto aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin wayna ku ammaanan yihiin horena wax badan ay uga qabteen magaalada haddana waray ugu sii socdaan insha allahu tacaala ayagana allah u dhib yareeyo ummaddana allaha ayagana ka- ka badbaadiyo wasaqda iyo waxa qashinka iyo waxyaabaha maaragtay wasaqda ah agaasimaha waaxda dhulbixinta dowladda hoose ee magaalada beledweyne xuseen maxamed fiidow ayaa sheegay in tallaabo laga qaadi doono dadka ku shuba biyaha wasaqaysan keliga dhagaxjibisa ee magaalada beledweyne Ee, maanta waxaan waxaan isugu nimiday cabashadii naga soo gaartay xaafadahan beledweyne gaar ahaan xaafadda xawataako oo ku aadanayd wasaqda ay dhigeen oo ka hartay een, biyo-baxadii haddana ay u kordhiyeen labaajooyinka magaalada beledweyne ay kordhiyeen kaasatu saddexdaa labaajo arrintaas annagoo ka jawaabayna baaqi dalabkii xa- xaafadaha qaadanaynin fulinaynin amarkii duqa magaalada beledweyne in la fuliyo oo nagu amray inaan fulinno oo laga qaado wasaq biyaha laga miiro meesha lagana fogeeyo magaalada Ee, intaas aan isugu nimiday waxaana baydnullaahi kariim aan hadda u u taagannahay inaan fulinno oo aan qaadno qashi wasaqdaas waxaan marka digniin u diraynaa kuwa tubooyinka ceelasha webiga u furan iyo kuwa masquulaha u furan dhammaantoodna tillaab adagaan ka qaadaynaa cid damboo laga yeelaa male kuwaanna waa qaad warkii habeenna ood kala socdaan reediyo codado intaas yuuca uu ku egyahay intana warkan warkaxay dib u kulmi doona habeen wanaagsan